بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي سدحاب كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس الطهارة هذه الطهارة أما كتاب الطهارة في القرآن قال الإمام أحمد بن عمر الشاطري الطهارة طهارة لقة من جهة اللغة حق اللغة لغة عربية dahaarada waxaa la yidhaahdaa alnadaafatu nadaafa iyo walkhuluusu kafakasho min aladnaasi adnaasta iyo wasaqaha laga fakado marka dee nadaafa waa hadda nadaafaanba u naqaanaa inagu khuluus waxaa weeye in laga baxo dibadda laga joogo min aladnaas wixii adnaas iyo wasakyaal ah xisiyatan kaanat ahaatay adnaasta waxyaalaha adnaasta wasakahay mid xisiga muuqata ahaataya xisiga waa waxa kuu muuqan kara kal anjaasi sida wasakyaasha oo kale kal anjaasi sida najaasooyinka oo kale adnaasta ha laga baxso lama dhih wixii najaasooyinah xisiyatan kaanad haataya mid xisiyaada muuqata ama la dareemayo dhadhankeedii iyo midabkeedii iyo urteedii iyo araggeedii iyo waxaas xisiyatan kaanad haataya kal anjaasi sida najaasooyinka aw amase macnawiyatan macnawiye ahaataya waxyaalaha adnaasta ayoo in laga nabaa nadiif laga noqdo laga badbaado ay tahay ama waa xisiyo ama waxaa jira mid macnawiyaada aan muuqanayn kal cuyuubi sida ceebaha oo kale waxaa jira waxyaalo kaleoo xunxun oo adnaas ahoo ah wax qarsoonoo macnawiye ah oo ay tahay in qofku iska nadiifiyo jirkan kore saa iskaga nadiifinaysa najaasada jirkaada dharkaada kabahaada gogoshaada gurigaada saasoo kale mid kale oo waxaa jira macnawiyaadoo iyana ay tahay in layska nadiifiyo war maxay tahay midaas waa midda u muhiimsanba waxaa weeyaan maalin kasta hadda dahaaraan samaynaa waa dahaaro qaadanaa weeso iyo qubays iyo maro la dhaqo iyo wixii lamid a taas waa dahaarada xisiyadaado muuqato oo xisiyada la yidhaahdo midda sii muhiimsan oo kale oo iyana in laysdahiro ay tahay waa mid macnawiye la yidhaahdo waa dahaaratulqalbi qalbiga in la nadiifiyo adnaasta macnawiyadaa adnaasta baa laga nadiifinaya marka caa-isha waxay tiri radia allaahu canha cajibtu waxaan la yaabay waa meel sharaxa liman yatadaharu kula yowmin khamsa maraat qof maalin kasta shan jeer dahaaro qaadanayo fii jasadihi jirkiis walaa yudahiru qalba qalbigiisana aan dahiray qalbigaada xanuunaa gala xanuunadaas waa in qofku waardiye iska hayo waa inuu waardiye iska hayo oo maxaa laga dahirayaa xiqdiga iyo xasadka iyo qishiga khayaanada amraadulqalbi waxaa la yidhahdo cudurada qalbiga gala oo khatarka ah baa laga nadiifinayaa oo qofku qalbigiisu waa inuu waardiye ka hayo ayb qalbigu marka waa waxaas see looga nadiifinaya toobadkeenkii iyo adkaartii iyo wardigii iyo waxaasaa nadiifinaya marka niman mustashriqiin ahoo balaayaada kuwan gaalooyinka iyo diintana yaqaan baa hadalka caa-isho oo kale inta arkeen oo soo qaateen bay naftooda u nisbeeyeen sida iyagu yidhaahdeen oo curiyeen hadalka oo kale cilmi cid kale keentay haddaad dhahda anaa iri aad dhahdid lama rabo ciddii aa ka faa'iiday waa inaad sheegto markaasay naftoodiiba u nisbeeyeen marka waxay dhaheen waxaan la yaabanahay qofka naftiisa maalin kasta shan jeer jirkiisa dhaqaya qalbigiisana usbuuci mar aan dhaqayn afar iyo toban qarni ka hor caaishaa hadalka tiri oo ugu horreysay markaan soo raacno marka dahaaradii xagga luqada wataas wa sharcan xagga sharcigana dahaaro waxaa la dhahaa ficlu maa shay felidi ficlu maa shay felidi maagaasoo tatawaqafu ay ku dul taagan tahay tatawaqafu ay ku dul istaagayso calayhi dushiisa ibaaxatun bannayn ibaaxo iyo bannaanaansho wax kuu bannaan macnaha ibaaxatun bannayn walow min bacdi lwujuuhi dhinacyada qaarkoodba allaha ka dhigay dhinac kastaba yaysan ahaani sharciga waxaa dahaaro la dhahaa shay in la sameeyo shaygaa la sameynayo ay ku dul taagan tahay ibaaxo markaa samaysid ibaaxo waa maxay waxbaa kuu banaanaanaya hadda wase inaad samaysid waxaa ku dul taagan markaa samaysid kitaabkiibaa taaban ka dhaa salaadiibaa tukan ka dhaa dawaafkiibaa mari ka dhaa waka shay samayntiisa waxaa ku dul taagan ibaaxo waxbaaba kuu banaanaanaya bannayn walow min bacdilwujuuhi wujuuhda qaarkeed baa allaha ka dhigo waxaa taa looga jeedaa booraysigii booraysiga markaa booraysato wax kasta kuu banaanaan mayaan weysada hadda intaad doontoo salaad faralaa ku tukan ka dhaa intaad doontoo sunnaabaa ku tukan ka dhaa haddaysan kaa jabin oo duhurkii hadda tukatay casarkiibaa xataa ku tukan ka dhaa maqhribkaa ku tukan ka dhaa cishaha ku tukan ka dhaa haddaa weli weyse qabtid laakiin booraysigu saa maaha walow min bacdilwujuuhi weeyaanoo booraysiga hal faral iyo intaad doontoo sunno ah baa ku tukan ka dhaa haddii adoo weli booraysiga hore qaba oo duhurkan ku tukaday casarku soo galo uusan xataa kaa jabin faral cusub baa soo galay waa booraysanaysaa mar labaad laba faral kuma wada tukanays marka walow min bacdilwujuuhidu halkaasi u socotaa ayb marka sharcan waxaa la yidhaahdaa waja- wa sharcan min jihati sharci waxa weeyaan ficlu maa shay falidi tatawaqafu ay ku dul istaagayso calayhi dushiisa ibaaxatun bannayn walow min bacdilwujuuhi ba allaha ka dhigo ama banaanaansho ow amase hawaabun mujaradun baa ku dul istaagaya hawaabun hawaab oo mujaradun dharla macnaha shaygaa markaad samayso ibaaxaba ka imaan maysee hawaab mujarad ah ajar dheeraada un baa la heli waa dahaaro qaadatay dahaarada hadda aa qaadatay ajar dheeraada un baa la heli ibaaxa kuma dul taagna kana muxuu yahi waxa weeyaan wejiga marka hadda weysaysanaysid hal mar haddaad dhaqdid oo kaamil oo gaarsiisa halkaa mar bes faralki waa kaa dhaca maxaa sunno ah mar labaad inaad dhaqdid mar saddexaadna inaad dhaqdid markaa labaad iyo markaa saddexaad aad dhaqaysid waxa weeyaan hawaabun mujaradun dahaaradaasi waa waxa weeyaan tatawaqafu calayhi ibaaxatun ow amase waxaa ku dul istaagaysa hawaabun mujarad ajar bes un waa dahaaro qabtaa laakiin ajar dheeraada dahaaradan dambe laga helayaa marka labaad iyo marka saddexaad marka waa marka labaad iyo marka saddexaad ama adoo weese qabaa mar labaad weesaysata weysadii horaa salaad ku tukatay waa weese qabtaa weese tajdiid ulwuduu weese cusboonaysiin soo maaha mar labaad baa weesaysata waa hawaab mujarada awalba waa weese qabta weysadii horaa wax kastoo kuugu banaanaayeen tan waxaan kuu banaanayn hadda kuu banayn mayso ee waa maxay hawaabun mujarad hawaab mujarada un ajar dheeraada un bes baa meesha imaanaya ilaa kitaabkan markii hore oo gogasha laga soo hadlayaba wuxuu yidhi tacriifaad baan si fiican baan wax u qeexayaa tacriifaad baan samaynayaa jaamicatan litacaariif baa gogasha ku jidhay waa risaalo oo jaamicaayoo tacaariif bay ku siinaysaa waay sharcigana sidaas ayaa lagu yidhaahdaa ayb marka walow min bacdi lwujuuh waa sharaxnadi oo ka tayamumi waa booraysiga oo kale isaga wax kasta inay ku banaanaanayaan maaha wax kastoo waysada ku banaanaan lahaay oo kale ku banaanaan mayaan hal faral iyo wuxuu doono qofku oo sunno ah ayuu ku tukanayaa intaa markii lasoo maray weesadan qofku uu weesaysanayo macaasidii iyo dembiyadii iyo wixii baa looga nadiifinaya wejigiisa dembiga ka daadanaya lugihiisa gacnihiisa madaxiisa dhibicda u dambayso biyaha dhacaysa la dhacaya waay taasina wataa waxaa kaloo jira marka la weysaysanayo xubnaha xubin kasta mar la dhaqayo ducooyin la akriyo laakiin daliil saxiixa kuma soo aroorin baa leeyahy walidaa baa imaamu nawowi iska daayey oo iska jara oo wuxuu yihi shay- adkaarkana wuxuu ku yihi lam yaji fiihi shay-un can innabiy xagga nebiga wax cad oo saxiixo halkaa ka soo arooray ma leh minhaajkana wuxuu ku yihi waan iska jaray ducaa alacdaai id la asla lahaa asal ma leh wejiga markaa dhaqaysa saadhe gacanta saadhe qofka hadda iska yihaahdana waxa weeyaan waa cid ku qabsanaysa male wasaa'ilu dahaara wa maqaasiduha waxaa weeyaan halkan waxaa laga akrinayaa wax la yidhaahdo wasaa'ilu dahaarati dahaarada la dahaaro qaadanayay wasaaisheeda wixii lagu gaari lahaa wey iyo wa maqaasiduhaa ujeedka dahaarada looga jeedo markaad dahaaro qaadanaysid ma weysaa ujeedaa ma qubays baa ujeeda wax loo jeedo maqsadka laga danaynayo dahaaradan la rabo in lagu guto taas baa laga hadlaya wasaa'ilu dahaara wa maqaasiduha marka waxaa jira wasaa'il oo la wasaa'ilu dahaara iyo wasaa'ilu lwasaa'il ayb wasaa'il iyo wasaa'ilu lwasaa'il iyo maqaasid waa saddex kelimo maqaasidu dahaara wasaa'ilu dahaara wasaa'ilu lwasaa'il muhiim weeye kitaabku waa kuu qoraya halkaa ka qabso isagaaba inoo sheegaya sharax waa kuu sheegay matnu waa kuu sheegay waxa weeye waa qoran ka dhaah codka dib waa ga dhagaysan ka dhaah wakaa wuxuu ku yidhi lidahaarati dahaarada waxaa u ahaaday arbacu wasaa'ila wasaa'il oo afar ah halkaaba lagugu qoraya iyo wa arbacatu maqaasida maqaasid oo afar ah kitaabo dahaarati nin qof akhrisay baa tahay oo cilmiga dee kutubta wuxuun ka soo akhrisay su-aal baa lagu weydiin karaa waxaa lagu dhahi karaa wasaa'ilu dahaara waa imis waa inaan dhehdo waa afar maqaasidu dahaara waa imisa waa inaan dhahdo waa afar kuweeki weeye markii lagu dhahaana waa aad tirin kadhid aad sheegtid kitaabka hadda kuu sheegaya halkaba ka qabso maanta fal wasaa'ilu marka wasaa-ishu inaad dahaaro qaadataa rabtaa hadda wasaa'il maxaa ku gaari kadhaa dahaaradii wasaa-ishu waa saa mogta fal wasaa'ilu wasaaisha afartaad hiya iyadu almaau waa biyaha biyihii dahaaradii baa lagu gaaraya inaan inaan weysaystaan raba maa maxaan ku gaari kadhaa dee waa inaan biyo helo iyo wa turaabu turaab ciiddi biyo haddaadan isticmaali karin amaba la waayo maxaa kaloo ku gaari kadhaa turaab waa ciid in la helo wax kale maaha dambas maaha sibir maaha nuurad maaha bur maaha waa in la helo turaab kan saddexaadna wadaabiqu waxaa la rabaa shay in la megdiyo harag halkaana neef baktiye haragiisoo kale baa la rabaa in la megdiyo daahir laga dhigo maxaa lagu gaari karaa daabiq mid wax megdinaya waa in oo lagu sheegi doono waa saddex midka afraadna waa xajarul istinjaa-i istijada dhagaxeedi wey qofku isagoo biyo haysta buu dhagax ku isijaysan karaa hadda dhagax buu yihi kitaabku waxaa la mid a dhagax iyo wixii macnihii qaba geedaha qoryahooda mayraxda jilifta kartoomada adag wax wax iskaga tiro kaadidii iyo saxaradii wixii la mid waxa weeyaan booskii dhagaxa bay imaan karaan xajarul istinjaa afartaa maxaa la dhahaa biyaha kow soomaali ku sheega daarat ciidda labo daabiqa saddex dhagaxa lagu istijeysay iyo wixii la mida dhagaxa waxaa la yidhaahdaa wasaa'il afartoodi waa kuwa ayb maqaasidii wuu noo soo wadaa matnigaan ba ka helaynaa biidn illaahi ilbaari marka biyaha shay kasta biyo asal u ah jacalnaa min almaayi kula shayin xayin aayadaas waa aayad cajaa'iba hadda biyaha la cabo biyaha la cabo waxaan takhaatiirtu leeyihiin intaasoo litir cab intaasoo kadaa ya biyo maxaa la dhahaa wixii cirka ka yimid biyaha ah ama dhulka ka soo baxay siday doonaan ha u ekaadeen kuwa dhanaan kuwa macaan kuwa kharaar ya kuwa cad kuwa si kale u eg waa biyo culimo muta-akhiriin oo gadaal ka yimid baa waxay banneeyeen in lagu dahaaro qaadan karo ajaaza bacdu lmutaakhiriina min alculamaai adahaarata bidiisel diisel ma taqaan walbatrool walgaaz gaas ma taqaan batrool ma taqaan diiselka waa naaftada muyaga maa lagu dahaara qaata dheh xagee ka yimaada ilaa biyo markii la xadeeya waxa la wixii cirka ka yimid iyo wixii dhulka ka soo baxay waxaan xagee ka soo bixin xagee batroolka iyo laga keenaa naaftada iyo gaaska waa kitaabkan kitaab cajaa'iba sharxiis mucaasir masaa-il waaweyn buu keenaa weliba kitaab bay ka qoreen waa lagu dahaara qaadan karaa ba dheh maadaama uu dhulka ka yimid waa la radiyey waxa la yidhi war laguma dahaara qaadan karo waa biyo lama dhahayo biyaa la yidhi war waxaan waa maxay waa biyo la dhihmaya waa gaas iyo waa naafto iyo waa batrool baa la dhahayaa wixii waa biyo la dhihi karaa la isticmaali karaa ma kayfiyadan hadda guryaha ama adduweynaha dadka maray ma kayfiyada biyay soo daayaan geedahana qaar waxaa jira biyo ka dhibcaano xataa dad baa inta weelal u dhigta biyuhu ku daataan oo hadhow waxaa u imaanaysaa goodkaa qodayoo buuxa ama weelkaa u dhigtay biyo ku jiraan geedahan iyo ma kayfiyadan biyaha ka tifqamaya maxay yihiin taasna waa masalo kale oo kitaab ka hadlayo war waxaana biyo maaha cirna kama imaan dhulna kama soo bixin war maya waa biyo biyuhu laba maadday ka layskaga geey ka samaysan yihiin maadada oksijiinka la yidhaahdo iyo maadadan kale oo hedroj la yidhaahdo hedrojiin labadiibayna waxaana ka samaysan yihiin ha loo daayo waa masale kaloo halkaa o dhab uga hadlayo waqtiga kaa qaadata waa ka fiirin doontaan insha allah waxaan soo qaadanay wasaaishii maqaasidii weli maynaa gaarin waa nagu soo dhowda laakiin wuxuu ka soo hormars wasaa'ilu lwasaa'il wasaa-ishu waa afar wasaa'ilu lwasaa'ishuna waa labo maqaasiduna waa afar afar iyo afar iyo labo toban soo iskuma aha khalaas ama alawaanii weelash iyo walijtihaadu ijtihaadku alladii ijtihaadkaasoo huwa isaguba badlulmajhuudi ah majhuudka bixintiisa ya fii taxsiili lmaqsuudi awoodda in lagu bixiyo fii taxsiili lmaqsuudi maqsuudka in la gaaro ijtihaad maxaa la dhaha waxaa ku ijtihaadaysa oo ku dadaalaysa waxaa weeyaan inaa awooddaada ku bixisid maqsuudka inaa gaadhid a qaar dhan baan ka booday sharxaan ku tegay waxa weeyaan waa inoo dambaysaa taas gadaal usoo noqo wainamaa yudahiru lmaau biyuhu way dahiraan idaa kaana markuu yahay mulaqa biyo mulaqa hadday biyuhu yihiin waxbay dahirayaan waay waa lagu dahaaro qaadan karaa waa maa mulaqa war waxaan waa maxay waa biyaa la dhahaya qeyd laazima lama soco wturaabu turaabkiina waxbuu dahiraa wainamaa yudahiru turaabu turaabkiina waxbuu dahiraa idaa kaana khaalisan mid saafiya markuu yahay oo khaaliskaasoo idaa kaana khaalisan markuu yahay oo hayra mustacmalin ah mid la isticmaalay keyrkiis ciidda aada isticmaalaysid ciid khaalisa oo aan waxyaalo kale iyo dambas iyo lagu darin waa inay tahay waana inaan qofka hore isticmaalin ama aduuba horey u isticmaalin waa labo afartii wasaaishii buu sii qeexayaa biyihii wakaa waa lagu dahaaro qaadan karaa waa wasiilo a wax ku gaaraysa ciiddiina markaa isticmaal soo booraysatay waxbaa ku gaaraysaa ilaa salaaddii baa tukan kadhaa waa booraysay baan leeyahay soo ma ama kitaabkii baa qaadi kadhaa wax leedahay waa dahaaro qabaayo kitaabkii baa qaadaysaa wadaabiqu midka daabiqu waa maxay kan fahm daabiqiina waxbuu dahiraa wainamaa yudahiru daabiqu daabiquna waxbuu dahirayaa midkaas daabiqa wax magdinaya idaa kaana markuu yahay xiriifa mid waxaa weeyaan xiriif waxaa la yidhaahdaa kulul oo ku dhegaya oo waxa goynaya kulayl leh kulayl yanzicu markuu yahay mid siibaya fadalaati ljildi haragga waxyaalihiisa dheeraadka ah iyo wa cufuunatahu qurmuunkiisa ama wasakdiisa neef baa baktiyey maxaa inoo bannaan ama dadka u bannaan hilibkiisa iyo lama ogola haragga in lagala baxo waxaani waa najaas waa baktigo dhan waa caynu najaaso weeye wax caynu najaasaado caynta inta laga soo raro la keeni karo mutanajis sida mare najaasoydoo kale noqon kara markaasna inta lasii daahiriyo mara daahiroo kale noqon kara haragaana ka mid a neefka haraggaa laga bixiyey hargaha waxaa weeye awrtaa lagu rartaa gogol baa laga dhigtaa masale lagu tukadaa laga dhigtaa waxaan adduunkan iska barwaaqada meel kasta sijaayad iyo adduunyaalmel hargaha dad baa xiran jira oo dhar ka dhigan jiray marka neefkan baktiyey haraggii baa laga soo baxshay daabiqii wax lagu magdinayay baa la keenayaa mid kulul weeye yanzucu goynaya oo jaraya fadalaat aljildi maqaarka iyo haragga waxyaala fadalaadka waa maxayala dheeraadyadiisa baruuraha iyo xayraha iyo hilbaha iyo waxyaalaha ku dhegdhegan wey iyo cufuunatu urtiisa iyo waxaa weeyaan wasakdiisa iyo jermiskiisa waxaasoo jaraya shay kulul weeye oo shaygaa maxaa ka mid a kalqaradi geedka qaradka la yidhaahdo qoloba hadda magac la yidhahda dhankan koonfurta wax kale u yaqaanaan laakiin innagu maraa iyo iska dhahnaa maraa iyo wixii la mida maraagaas abqadiisa iyo mirihiisa baa lagu xoqayaa haraggii waxuu jarayaa wax allaal wixii baruur iyo xayr iyo hilib iyo waxaasoo dhan buu ka goynaya koo waxaa la mid a wadarqi dayri shimbiraha digadooda shimbiraha saaladooda iyo digadooda waa wax kulul oo jaraya wax allaale wix haraggan korkiisa ahaa bay ka goynaya markii waxaan lagu waxeeyo mare najaasowday oo kale weeye maxaa la samaynaya mare najaasaysa see loo geli jira waa in la daahiriyo waa la daahirinaya markii haraggii la daahiriyana caadi buu noqdo daahir weeye caynu najaasu ka soo tegay mutanajis baa la keenay daahir baa lasii geey soo lama fahmi waa kaa waxajarulistinjaa-i soo uguma dambeyn afartiiba sharxayaa moogta waxajarulistinjaa-i sijada dhagaxeeda waa sheegnay wixii la mid a shay kasta oo qaalic oo najaasada fujinaya oo daahira la mid a kaasina waxbuu dahirayaa idaa kaana daahiran daahir markuu yahay qaalica najaasada fujinaya hayra muxtaramin muxtaram keyrkiisa aan xurmo lahayn waay dhagaxan markuu daahir yahay dhagax maxaa baxaya wax najaasaa iyo wax mutanajisa iyo waxaas najaaso laguma waxayn karo ka kaa dahirimayaan qaalican fujinaya haddii waxaan waxaan waxba fujina yihiin sooftigan xunxunkaayo aan waxba hadda qofka tarayn ama wax iska jilicsan aan waxba tarayn oo kale waxba noqon mayaan waay oo kayra muxtarima waa maxay mid xurma lena keyrkiis aan xurmo lahayn wixii xurmo leh laguma isijeysan karo warqadaha kutubta cilmiga ah culumta kale oo aalada ah naxwaha iyo luqada iyo wixii la mida shay la cuno iyo lafaha iyo waxaas qof bini aadan xubin ka mid a waxa weeye xayawaan kale xubin ka mid a waxaas waxa laiskagama tiro waxaa waxa laiskaga tirayo waa inay yihiin waxaan xurmo lahayn kayra muxtarim ah aan xurmo lahayn horta afartii wasaaishaha waa kuwaas halkaasaa la dhigay hadda kitaabkan wuxuuba leeyahay waxaa fiican suuliyaasha iyo meelahaas in qofku biyihiiba ha ugu jireene inay warqadaha wax la yskaga tirana u yaallaan oo s- waxaa jira warqado iyo man- tiish wax la yar tiishashkan ad adago wax la yskaga tiro iyo waxaas si aan qofku marka u horeysaba gacantiisa nijaasada ugu dhaqin waxaanu iskaga tirayaa kabacdi buu biyihii iska marinaya qoladii saxaabadan oo iyadii lagu ammaanay inay dhagaxan isticmaali jireen biyahana ka dabageyn jireen la hadda suuliyaashan dhagax looma isticmaali karo marka warqadahan baa biyihii liqaya oo loo isticmaalaya taas xataa kitaabku waa qabanaya wasaaishii afartaad hadda waa sheegay wasaail lwasaa'il markii dhowta aan usoo boodayna waatan wa ama alawaani weelasha iyo walijtihaad ijtihaadku aladi huwa ijtihaadkuba ah badlulmajhuudi majhuudka bixintiisa majhu awoodda intay tahay in lagu bixiyo fii taxsiili lmaqsuudi maqsuudka gaaridiisa ijtihaad markaad samaynaysa awooddaadu intay tahay waxaa ku bixinaysaa inaa gaadhid ujeedkaa lahayd iyo maqsuudka labadaasi fa min wasaa'ililwasaa'ili bay ka mid yihiin waka wasaa'ilulwasaa'il hadda biyaha rabtaa inaad isticmaashid soo wasiilo maaha biyihii see u isticmaalaysaa wasaa'ilwasaa'ilkan waa inaa heshid weelka waa inaa heshid biyo keliya xaggee ka helaysaa ma hawadaa ka qabsanaysaa weelkii biyuhu ku jiraan waa inaa heshid biyaa u baahanta biyihiina weel bay u baahan yihiin weelku waa wasaa'ilulwasaa'il biyuhuna waa wasaa'ilki waka walmaqaasidu maqaasida ujeedka la leeyahay markaad dahaaro la dahaaro qaadanayo hiya alwudu'u waa wees war biyahan aa isticmaalaysid maxaa uga jeedaa weesaan rabaa waa weesaysanaya walquslu mayri waa qubays watayamumu boorays war boorka maxaa uga jeedaa boorku wuxuu ahaa wasiilo hay maxaa uga jeedaa waxaan uga jeedaa maqsuudkaa leedaha waa maxay waa tayamum waa boorays war maradan iyo weelka waxaan aa dhaqaysa maxaa uga jeestaa wa isaalatu najaasati najaasada suulinteeda ha dhaqidaana wax dhaqaysa maxaa uga jeedaa maraan najaaso ka suulinaya daahirsanaya hadda maxaa baratay wasaa'il oo afar ah wasaa'il lwasaa'il oo laba ah maqaasid maqaasidu dahaara oo afartaana alwuduu walquslu watayamum waisaalatu najaasa dusha ka qabta taasna halkaasaa lagu dhigay ayb marka hadda ijtihaadkuna isagu ijtihaadku muxuu ka mid yahay wasaa'il wasaa'il soo ma ahayn weelasha iyo ijtihaadku see uga mid yahay halkaana biyo yaallaan laba biyood baa yaal ama laba ciidood baa taal iyo wixii ka badan mid baa najaaso ah midna daahir weeye war labadan caag mid baa daahir ah biyaha ku jira midna maaha maxaa samayn ka dhaca dee ijtihaad waa inaad samayso dadaal badlulmajhuud fii taxsiili lmaqsuud baa lagaa rabaa waa ku ijtihaadaysaa kii ijtihaadku kuu soo saaro alla ilahay kuwaan ahayn kuwii daahirka ahaa baa isticmaalaysaa kuwii kalena waa iska daynaysaa boorkii iyo ciiddii ijtihaadku kuu soo saaro kanaha ah kii saxda ahaa baa isticmaalaysaa kii kalena waa iska daynaysaa maalan xataa haddaa laba qof tihiin labadii weelna midna daahir baha midna maahayn adiga ijtihaadkaadi wuxuu kuu soo saaray caaggaanoo ahaa kan biyaha daahirka ku jiraan ninkii kalena ijtihaadku wuxuu usoo saaray caagga kaloo ahaa adigu kaadaa isticmaalin isna kiisoo isticmaali laakiin maxaa la hubaa labadiinna mid ka mid ah kii najaasada ah inuu isticmaalay laanna meesha laba weel keliyaa yaallay ama laba ciidood keliyaa taallay nin kasta ijtihaadkiisii iyo dadaalkiisii iyo fikraddiisii iyo maskaxdiisii koy rajaxay buu isticmaalayaa anigu waxaan aaminsanahay kaa kale kii khaldanaa qaatay isaguna wuxuu aaminsanahay qofkan kale inuu qaatay maxaan samayn karaa marka iskuma xiranayna salaada mase ugu xiranaysaa waxaa aaminsan tahay biyihii najaasada inuu ismarmarshay isaguna waa sidoo kale uu kaa aaminsan yahay iskuma xiranaysaan laakiin waxa weeye nin kasta iskii wixiis waa ugu jiraan ilaa isaga dadaalkiisa waa halkaa la gaaray ayb taasina wataa halkan waxaa la yidhahdaa alwudu alwudu waa weesadii alwuduءu wuduugu luqatan xagga luqada ismun waa magac oo liqasli bacdi acdaa'i xubnaha barkood dhaqidood usugnaaday weese marka lagu leeyahay waa xubnaha barkood dhaqid usugnaatay waa xagga luqada wa sharcan agga xagga sharcigana ilaa xubnaha barkood baa la dhaqayaa laakiin qaar baa la masaxaya sida madaxoo kale wa sharcan xagga sharcigana wuduu waxaa la yidhahda ismun waa magacoo liqasli acdaa'in xubna dhaqidood usugnaaday xubnahaasoo maksuusatin la khasisoo la gaar yeelay biniyatinna lagu dhaqo niyadaasoo maksuusatin la khaas yeelay niyo la gaar yeelay baa xubno khaasa ku dhaqaysa xubnihii weesada kuwa aanan hadaa dhaqdid kuuma jidho xubnihii loogu talagalay wejiga labada gacnood masaxa labada lugood niyo maksuusoo gaaroo weese aada u niyeysatayna waa in lagaa helo taasina waa intaas weesadii qeexideedi weeye furuudul wuduu'i marka weesada faralyaalkeedu sitatun waa lix alawelu kan u horeeya anniyatu waa niyo athaani midka labaadna qaslul wejhi wejiga dhaqidiisa weeye athaaliu midka saddexaadna qaslulyadayni labada gacnood dhaqidooda weeye maca almirfiqayni lala qabo suxullada awal ilaalmirfiqayni kutubta kale kusoo dhahayeen ma garata kani oo la dhihi jiray ilaalmirfiqayni maca almirfiqayni lagu dari jiray macadiiba toos kugu qor kitaabkaani ilaadiiba kaa daayay alraabicu midka afraadna masxu ra'si madaxa masixidiisa weeye alkhaamisu midka shanaadna gaslu rijlayni labada lugood daqidooda weeye maca alkacbayni canqowyada macooda lala qabo ilaadii buu ka daayay ila alkacbayni kuma dhihin maca alkacbayn canqowyaduna waa ku jiraan wey intaan waa intaa kitaabka soo hore kusoo baratay waa laisla yaqaanaa uma baahna faahfaahin dheeraada dayib keliya waxaan qabanaynaa hal masalo marka la dhaqayo gacnaha waa in wasakda cidiyaha hoostooda gashay laga saaro haddaan qofka jirkiisu wasakdu ka imaanayo qofka jirkiisa hadday ka soo baxayso waa gaar laakiin cajiin iyo bur ow qasay iyo nuurad iyo rinjiyada dadka qasa iyo waxyaalaha hadday ka timid waa inuu iska xoqo gaas iyo naafta iyo waxaad doonto ku suuli waa inaan waxaan iska iska waxays ayib taasaa lagama maarmaan marka marka horena waxaaba muhiim ah qof cidiyaha inuu iskala dagaalo qofka muslimkaa cidiyaha iskala dagaalo cidiyaha macnaha soo dheeraanaya wey cidida waa inaa iska jadho asbuuciiba ama qofba in bay ugu soo baxaan oo qof cididu inay ku dheeraato lama rabo waa khatar weligaa waardiye ka hay cidiyahaas shaaribkaa kore waxyaalahaas waa inuu qofku markasta iska nadiifiyo cidi dheer qof hal xabo la haraya iyo hadda kuwa waxa soo baxay dadka qaar inta kuwa kale jiraan bay hal xabo ama la harayaan ama labo ama kuwa aan iska jarayn oo amoodid waxyaalo saas qanjaafullo ah oo balaaye ah oo saas sida bahal oo kale ah waa khatar lama rabo cidiyaha waxaa da qofku hadduu dee masaajid iyo culimo iyo nadaafad ku xiran yahayna iskaba daaba bahaaradaadi baa khatar gelaysa haddaadan waxaan iska nadiifin xagga muuqaalkana qurux male waa foolxumo taas baan ta'kiidinayna kitaabkuna halkan waa ku qoraya hadda waqtigaana ku kooban taa aad hal iskaga ilaasho wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab